xaaladda magaalada beledweyne caawa waa ay degan tahay kadib saddex qarax oo maanta ka dhacay bartamaha magaalada labadii qarax ee ugu horreeyey muddo toban daqiiqo ka yar ayaa u dhexeysay waxaana lagu bartilmaameysaday xafiisyada dowladda iyo xerada ciidamada lamagalaay ugu yaraan labaatan qof ayaa lagu dilay sida ay v o a u sheegeen ehelada dadka dhintay iyo dad goobjoogayaal ah dadka qaraxyadii ugu horreeyay ku dhintay waxaa ka mid ah wasiirkii caafimaadka hirshabeelle guddoomiye ku-xigeenkii maaliyadda iyo siyaasadda gobolka hiiraan iyo xildhibaan ka tirsan baarlamaanka hirshabeelle dhinaca maamulka dowladda waxaa ku dhaawacmay ilaa shan xubnood oo ay ku jiraan taliyaha booliiska gobolka guddoomiye ku-xigeenka amniga gobolka iyo laba wasiir oo ka tirsan hirshabeelle madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle yuusuf axmed hagar dabageed oo shir jaraa'id ku qabtay goobtii ay ka dhaceen qaraxyadii ugu horreeyay ayaa waxa uu sheegay inaanu niyajab ama cabsigelin lagu samayn karin
waxaan leeyahay waa argagixisada falalkii lagu yaqiinay oo fulaynimada ahaay oo nacasnimada ahaay oo maxaslayska ahaay waana lagu yaqiinay hadda waxaan ka fila waynayna maahan waxay rabaan dadka soomaaliyeed oo argagixisada la diraaya inay ku niyadjibiyaan inay ku cabsigeliyaan waxaan u sheegaya inayna lagu cabsoonayn ayna dadka la dirinayo argagixisada inaynay ku cabsigeli karin ama aysan ku fulaynimo geli karin waa dhiiri baanu ka qaadaynaa adadkaanaan ka qaadaynaa abaabulayn loo tahay dadka soomaaliyeedna waa ku abaabulmayaan waxaan u sheegaa warnimayow saas ku cabsan mayno waa idigu ogaynay dhaqankan mana idiiga cabsanayn mana idiiga cabsan doonno waxaan idin leeyahay marka isku talagala waa isku talagelaynaahe ilaahayna waa taladu waa noo saaranta annaga dad islaam ahaan nahay diintiisa ku kalsoon aqiidadooda ku kalsoon qof walba wakhtigeedha allaa haaya wakhtigay dhimanaysa allaa og ma idiin hoggaansamayno waxaan leeyahay ilaahay ha u naxariista mar labaad kuwii dhintay kuwii dhaawacana ilaahay ha caafiyo kuwa noolna waxaan leeyahay iska dhiciya waa layska dhici karaahe
wasiirka waxbarashada maamulka hirshabeelle maxamed cabdulle maxamed dheere ayaa waxa uu sheegay in weerarada maanta ka dhacay beledweyne loogu talagalay in dad badan lagu dilo
labada baabuur iyo siday usoo kala hareeyeen qadad la soo dejiyey ahayd dad badan in lagu laaya loogu talagalay dad madaxaa ku dhintay allah u naxariisto qof walibana ajaluu leeyahay ajalkiisuu qaadan doonaa laakiin waxay tahay ummadda soomaaliyeed uun waxau yaal maanta geeri naxdinleh oo dhinac walba ah diyaaradaha hawada ku soo jira oo dhaawacyada in lagu qaado ah qaar fara badan oo meedaha jira oo ilaa hadda aan la kala gurin tiradooda qaarkood weli meeshii ay ku qarxeen ay ku jiraan weli lagama soo saarin katrabilaraa ku jira kolley warbixin guudaa laga soo saari doonaa isbitaalada iyo meelaha ay kala gaareen wax walba marka insha allah kuwaasna ilaahay ha u booga dhigo wixii dhaawacana degdega lagu qaadi doonaa madaxda hirshabeelle iyo dowladda federaalkaba gurmud degdeg ay soo wadaan waxaan rajaynaynaa saacadaha soo socda inay soo gaari doonaan
qaraxii saddexaad ee galabta ka dhacay magaalada beledweyne wax dhimasho ah lama soo warin marka laga reebo dhaawacyo ilaa saddex qof ah doctor maxamed xuseen cabdulle maxamed soomaali agaasimaha cisbital gaar loo leeyahay oo ku yaala magaalada beledweyne ayaa waxa uu v o a u sheegay in lasoo gaarsiiyey ilaa iyo soddon iyo lix qof oo qaba dhaawacyo kala gedisan dhaawacyada maanta staas lasoo gaarsiiyey guud ahaan fudeed iyo kuwo culus iyo kuwa saalaba waxay isugu jireen soddon iyo lix qof rag iyo dumar ka kooban caruurna ku jiro qaarkood waxaa ugu cuslaa kuwa madaxa ka dhaawacan hal bukaan isbitaalka ayuu ku dhintay laba kaleetana waxaan ugu gudbinay maamulkii markaa hawsha ku fulug lahaa in xamar loo wareejiyo saddexdaas bukaanba waxay ahayn dad madaxa ka dhaawacan waxaa ku jiray dad caloosha ka dhaawacan waxaa ku jiray dad jabniin ah oo xabada iyo firirkii qaraxa kasoo gaaray jabniin ka gaaray inta aan ka warhaynay dadbanayaasha dhib ka soo gaaray qaar guryahoodaan u dirnay oo waan fasaxnay xaaladooda fudeed laakiin isbitaalka hadda waxaa jiifo lagu dabiibaya ilaa afar iyo toban bukaan oo qaar ka mida ay hadda u baahan yihiin in qaliin caloosha loo sameeyo dhiig gudaha uga horay solian radiggaar ay ku jiraan xaaladda dhibbanayaasha intaas ayay ka kooban tahay intaasa warbixinta hordhac aan ku siin karo
doctore ma jiraan dhaawacyo aad xaaladooda wax ka qaba weyseen oo aad sii gudbiseen
ha ha ilaa hadda saddex bukaanaan niri hala qaado oo xaaladooda waa halis hal bukaan oo xoogaa aad xaaladiis u darneed oo category b kasii hooseeyey ajashiya meesha ku qabsatay laakiin kuwa kaleeto hadda xaaladoodu way ron tahay alxamdulilah laba kaleetan waa wareejin xamar aan u wareejin xamar xaaladooda
qaraxii saddexaad itore ee galabta magaalada ka dhacay dadkii ku dhaawacmay qaarkood waxaa malidin soo gaarsiiy ha dadkii ku dhaawacmay inta badan waxay u badnaayeen dad guryihii ku cararay kadibna guryihii qaraxma ku dhacay kusoo dumay way yaraayeen dadkan dad xabada ku dhacay waxay u badnaayeen dad guryihii kula dumay oo guryihii hoos ka xirtay dhib gaarsiiyey moogiye waa dhibka xabada haddaba wuu yaraa qaraxii saddexaad xaaladda magaalada beledweyne caawa waa ay degan tahay ciidamada amniga ayaa waxa ay joojiyeen isu socodka dadka ee xaafadaha magaalada xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne